lacagtan la siinaa kauntiyaasha waxaa loogu talagelay adeeg adeegan markaad ka fulinayso konton iyo lix kilomitir oo wareega sidii wajeer iyo marka aad ka fulinayso adeeggii asaga ahaa countiga la yidhaahdo vihiga oo kale oo ah afar boqoloo kilomitir oo way- oo wareega afar boqoloo kilomitir oo wareega barbar dhig konton iyo lix kun oo kilomitir oo oo wareega oo haddana kusii kala duwan gaadiidka kusii kala duwan yihiin korontada ay kusii kala duwan yihiin waxyaa badan ku kala duwan yihiin marka waad qaybi kartaa kulleyta amase waad ma qiyaasi kartaa een, kharash ku kala baxay marka fikraadan oo ku jirto madaxweyne ku-xigeenka iyo dad badan oo gobolka eh, maaragtay asaga kasoo jeeda kasoo jeeda waxaa weeyaan fikraaddii hore oo kun sagaal boqol lixdan iyo shantii maaragtay lagu saleysiiyey qorsheynta horumarka waddanka oo ahayd meelaha roobka badan uu ka do-o oo laga soo saaro qaxwo iyo shaah iyo maaragtay een, cunno kalo badan ayaa qaymo leh kuwa ayaga lacag hala geliyo dhulkan kale oo abaaraha ah oo u badan tahay xoolo dhaqatada wax lagu daala ma leh macnaha go-aankii qorsheynta laga qaatay markii kenya xornimo ah ay qaadatay laakiin wix waa isbedelayaan hadda tiradii waa isbedeli haysaa dhulka hadda soo heray wax lagu abuuri karaba waa dhulka xoolodhaqatada geli waayo dhulka kale sidii loo kala jarjarayo loo kala jarjarayo marka dhulkii waa yaraaday xaggaasi dhul wuxuu ka jiraa dhankan dhankan wax loo saari karaa